Shirkadda nadaafadda iyo bilow soo celinta IFE ayaa hawlo nadaafadeed ka samaysay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka da'een roobab xooggan. Goobaha ololaha nadaafadeed laga sameeyay ayaa kala ah Weliyow Cadde, Galbeed Bari iyo Bartamaha. Cabdirasaaq Cumar Maxamuud, madaxa xiriirka bulshada ee Shirkadda Nadaafadda iyo Bilow soo Celinta (IFE), ayaa ka warramaya ololaha nadaafadeed ee ay ka sameeyeen Muqdisho.
shirkaddu waxay gaartay xalay ka soo ilaa hadda maanta ay shaqada ku jirtaa inay dhammaan gobolka banaadir degmooyinka dhan ay gacanta soo mariso gaar ahaan sida n- galbeed iyo bartamaha iyo weligow cadde hadda halkan aan taaganahay waa degmada xamarweyne xarun degmada agteeda shirkaddu waxay ka soo shaqaysay oo shaqooyinka xalay soo bilowday n- galbeed marka ka hadlo waxay ka soo shaqaysay degmooyinka dharkeeley wadajir sidoo kale waxay ka shaqaysay degmooyinka n- howlwadaag howlwadaag oon ka shaqaynay isguursa bakaaraha howlwadaag isguurska howlwadaag iyo waddada kaloo jiiftada ee sayidka sidoo kale waxaan ka shaqaynay degmada xamarweyne waddada dheer ee hormarta saldhigga eh, cafan xamarweyne adhin wadda kaaraan Eh, waxaan kaloo ka shaqaynay eh, yaakshiid waddada wadnaha oo dheer oo ilaa iyo shan degmo u qaybsamaysa yaakshiid iyo boondheere warta nabadda iyo howlwadaag dhammaan waan ka soo shaqaynay n- sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan n- ka caddeeyo sida ay maamul shacabka iyo maamulka degmooyinka ino garab istaageen mar walbo shirkadda if waxay u taagan tahay habeenii maalin duruufaha nadaafadeed ee loo baahan yahay inay ka shaqayso Ene- waa wax shaqadeenu ay tahaan u taagannahay inaan ka shaqayno habeenii maalin sidoo kale eh, halaamahad kuma jiro degmooyinka laga shaqeeya waxaa ka mid ah xamar jajab ene- iyo xamarweyne hadda aan taagannahay shaqooyinka laga shaqaynayana shaqooyinka private-ka ahay ma ahan oo shaqooyinka laga shaqaynaya waa shaqooyinka public-ga ahay gaar ahaan roobabka da'ay saameynta ay yeesheen Gudoomiyaha degmada Howlwadaag Bashiir Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Abshir Kaaraan ayaa ka mahadceliyay ololaha nadaafadeed.
taxadir iyo ka hortag badanaa la rabaa insha allahu tacaala waa dadaalina waxaa kaloo rabaa inaan mahad celiyo shirkadda ife oo hadda aad noogala qayb qaadanaya xalay nagala qayb qaadatay dadaalka aan ku jirno oo ama nadaafadeed ama ee, ka hortagga gurmudkan aan samaynayno oo daadadka iyo dhibaatooyinka hadda aan roobo kula yimideen waxaa labaadoo gurmud noo samaysay iyadana na soo garab istaagtay shirkadda efi oo maanta ilaahay kuma darnaadee eh, waxay heli karta noo soo dirtay waa mahadsantihiin aan leeyahay shirkadda ayadane Eh, duqa magaalada oo caawa oo dhan meel walba taagnaay oo bulshadii maaragtay ah, la barbar istaagnaay dhibaatooyinka soo gaarna asaguna waa ku mahadsan yahay shirkadda efi waxaan leeyahay weli faanoola fara kama qodno insha allahu tacaala waxaan rabnaa waxay haayaan waa aragna hadday soo diraan wixii kale inoo soo diri karaan ha noo soo diraan waa mahadsantihiin